deegaanka asxaabinta oo la aasaasay sanadii kun sagaal boqol afartan iyo sideedii sida odayaasha deegaankaasi ay ii sheegeen waa deegaan hoostaga degmada raamo oo ay ismaamulka mandheera waana deegaan aada u ballaaran bulsho badanna ay ku nooshahay baahiyo badan oo dhanka adeegyada aas-aasigan ay ka jiraan waxaa hadda laga dhisay xafiiskii jiifka oo uu xariga ka jaray xildhibaanka waqooyiga mandheera maaje bashiir sayd cabdulaahi mashaariicyo kala duwan ka fuliyey deegaano badan oo hoostaga waqooyiga mandheera ka hadlayna waxaa waay meeshaan jiifka xafiiskan jiifkaan ugu tirigalnay iyo dadweynaha waa guri ay dadweynaha iska leeyihiin jiif binafsigu ma laha haddana guriga waa la dhisi waan furnay hadda meeshaan waa oldes sub county i mean eh, di- division jiif xafiisna ma qabta waxaan ballan ka qaaday intii anagaan wakhtigeeda dhammaanin xafiis jiif waa lagu dhisa maantana ballanta baan ka soo baxnay anigii dowladdayda waa ka soo baxday soo sama haddana mashruuc kalena waa soo wadnaa waxaan jiifjid u leeyahay haddaad qof kaloo mugeeni ku imaada oo adig ka- kaa koofi weyn meesha waa ugu bixi laakiin kulli maa dhinac dhinac baad siinaysaa asaga meelkaa u dhisi doonaa mashruucaasna waa soo dejinaynaa waa soo dhowdahay saaxiibito u dulqaata dhawaanna waxaan malaynaa waa soo noqon doona annagu haddana qalab kala wadan oo nin kale koofiyad eh aan la imaan doona hadduu ilaahay wuxuu kalab gala laakiin muhiimka waxaa waaya horta waa in la dhisa magaalada maxaa lagu dhisaa booliista guryaa la dhisa xafiisaa la dhisa oo dadka la keena annagana ballantayn in dowladda waxnoo taalla haddaa meel qof kale la keena xafiis male ma- ma ma lahaan doonaa guri ma lahaan doonaa intaasaa noo tala annagana intaas annaga ka shaqaynaynaa laakiin hadda qofka inta imaada waxa noqdo waa xafiiska waa lagu shaqayn karaa ama chief ama dio ama d c ama commissioner hadaad noqdo meesha waa ka- waa- waa- shaqa waa ka bilaabi karaa laazima guri cusban la sugo laakiin dowladdan ka sugaynaa insha allah biidnillahi kariim arrimahaasna waa noo dhammaystir waa ku daba jirnaa Eh, dhowaanna insha allah wararka ka maqli doontiin dhanka kale waxaa xildhibaanka deegaanada laga soo doorto waxqabadkii iyo horumaradii uu ka sameeyey uga mahadceliyey bulshada ku nool deegaanadaasi iyo weliba wakiilada laga soo doorto deegaanada hoos yimaado degmada raamo maanta waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa tillaababa maalin ay bilaabataa shayba qofaa ka tag meja bashiir waxaa maanta taarikhda ay xusi waan ku soo dhawaynaynaa af gurigaanaan hoos taaganahay aad iyo aadaan mahad ugu celinaynaa ee waxaan u sheegaa ummadda nimayahow waxaan la qarin karin iyo wax la qari wax qarsoomi kara labay kala yihiin madaxtinimada nasiibay kala leedahay waa kala bili badanta way kala karti badanta way kala sabar badanta hadda maanta waxa weynaa noo bilaabay aw bashiirow waxaad qabatayna lagaa inkiri ma waxaad qabanayna lagu qori ma soo dhawow soo dhowaada oo asxaabinta oo ku soo dhowaada meeshimuha waxaa kaloo nagu mahad celinayay meeshimuhaalka kaloo la socdaba Eh, sida hadda xafiiska maanta noogala furiyinoo waxyaalaha wa- wa- waa kala yihiin nin jiifka oo gurigiisa hataa waraaqaha ay kordhumaan iyo nin aas xafiiskiisa ugu imaaday rid aas garaaca berge bergedaalo gurigaan maa liiga furo aslee dadka lahayn aas ku dhiibsanaayi xafiidsaan oo kale waa laba shay oo kale ah marka wax lagu sheegaas waa garataa midaan haddaa la furi haya laakiin wax badanaa soo daba socda sidii noola sheegay ilaahay ha noo soo dedejiye nabadgelyana ilaahay ha nagu sii soo dhowaada dhulkiini ku soo dhowaada meeshumayaalkii daalo isla socdo yaa asxaabito yaa raamo maroodiley gutija guba iina mandheeranood kaamili sawirkaan sawir qurux badan waa ilaahay saan iyo si kasii wanaagsan ha nooga dhig soo dhowaada wax badanaad noo qabateen isbitaal waa noo dhisteen waa noo furteen jiko waa noo dhisteen jid waa dhisteen ceel aad noo muddeen hadda waxaan jecelnahay haddaad maadaama mashiin noo sudeen inaad noo kala qaadiin darar noola sameeya meeshaan xoolo saayidaa jooga abaarana haysa xoolihii waa tageen guba ay galeen aad iyo aad aad wax nooga qabateen shantan sano inta dhimadna inaad wax nooga dirtiin aan rajaynaynaa
waxba ay soo gaareen oo dadka la doorto waxba ay soo gaarsiiy laakiin wax badan ayaa iga maqan barkadeg bilaahi ku dheeli iskuulkana waa ka daran yahay waxna waa ay soo gaareen wax badan waa ii bilin warkayga waa kasaane mashmaalka laga soo doortay raamo raamo waa laga soo doortay hadda ka hor maaragteen m b oo shan m c a wata oo idin imaad ma jirtaa maanta kow soomo ya nacmad ilaahi waa shan m c a oo mas-uule oo mandheera northe oo m bigiis wad oon idin imaan horta isbitaal waa liidin dhiso mooho ya isguul waa liidin dhiso mooho biyo waa liidin keenso mooho ya addabayti duqo waxas weydi meja bashiirkii aan ogay maahae maasaan u caato anak garra iyo dogoodaa kala jiidayn ya anaki garra dhinacaynaan soo jiidaynaa dogoodina dhinacaada u jiidayn ninkii murugaasaan yeesho horta murugiin iyo murugayna saan yeesho horta ninkii tacbaan waa naftankiisa ninkaana wax development aasahay waxa waa lixdan milyan wa iskuulka wadaa liidin dhis cayalka wadaa liidin qoda ya me- meesha toilet bushbusha daa liidin qod alxamdulilah dhaha maxamuud maxamed sheekh maxamed alfagir warbaahinta ista waqooyiga mandheera